فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawo oo arbaco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo ka tacsiyeeyey geeridii ku timid allaha u naxariistee nabadoon cabdikariin muuse casir oo ku geeriyooday magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo kulan ka dhacay deegaanka kuunyo barow kaga dhawaaqday xamlo si buuxda kaga dhaqangelayso wilaayada taas oo ahdaaf kala duwan xambaarsan faahfaahinta xamladaasi ayaad dhegaysan doontaan ciidamo maamulka la baxay somalilan uu u diray gudaha dalka itoobiya oo la soo sheegayo inay xabashida kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan qaarkoodna dib loo soo celiyey qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeya umuuraha caalamka ah ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa saddexda bisha safar sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna lixda bisha sideedaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka waariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa ka tacsiiyey geeridii ku timid allah u naxariistee nabadoon cabdikariin muuse casir oo ku geeriyooday magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacdah amaa bacdu awalan alla subxaanahu watacaala ayaa u mahad celinaynaa nicmooyinkiisii aad iyo aad u fara badan iyo ilaahay subxaanahu watacaala aalaa'diisa ayaa ugu mahad celinaynaa nicmooyinka allah subxaanahu watacaala waaweyn waxaa ka mid ah islaamnimada iyo iimaanka halganka iyo jihaadka maanta taagana alla ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala alla subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa in nagu sugo islaamnimadaasi nagu dilo naguna nooleeyo ee runtii waxaan rabaa halkan inaan ugu tacsiyeeyo geeridii ku timid naqiib cabdikariin muuse casir oo ahaa nuqabada soomaaliyeed ama nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka soomaaliyeed ka tirsanaa ee gaar ahaan nuqabada wilaayada islaamiga banaadir waxa u tacsiyeyneynaa si guud golihii asaga ka tirsanaa si gaara waxa ugu tacsiyeyneynaa ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo owlaadiisa waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhada walahu maa aadaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa wax waliba ajal ay leeyihiin wakhtigay leeyihiin waxaan leenahay sabra masiibadii iyo geeridii idinku timid asagana alla subxaana wa tacaala waxau u eedeyneynaa in ilaahay u naxariisto dembigiisa ilaahay dhaafo ilaahay asturo ilaahay u weydiinayna subxaana wa tacaala acmaashii badnayd iyo dadaalkii badnaa oo wakhtiga badan qaatay ilaahay subxaana wa tacaala uga dhowaanayeyna ilaahay uga abaalgudo naxariistiisii iyo jannadiisii annagana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inna fidnaynin bacdigiisa nagu sugo islaamnimada runtii naqiibku wuxuu ahaa nin mutafariq ah oo u tafaruqay jihaadka iyo halganka ee waddanka ama dhulkan maanta guud ahaan bariga afrika gaar ahaan soomaaliya ka socdo asagoo nin daa ah wakhti dheerna soo bilooway wakhti dheerna soo waday wakhti dheerna soo bilaabay runtii ilaahay maanta asagoo ku taagan oo muraabid ah jihaadka oo cayniga ah af iyo adinba oo runtii ka taageeray oo u taagnaay yaa ilaahay ku oofsaday subxaanahu wa tacaala wax badan ayuu u kallahay ama u caraabay halgankaasi nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi laqadwatun fii sabiili illaahi ow ruuxatun khayru min addunyaa wamaa fiiha dadka nool oo mujaahidiinta gaar ahaan golaha nuqabada iyo inta kale mujaahidiinta maanta taagan waajibkeenu waxa waaye geerida qof walba waa waa ay ku imaan doontaa oo raadkii asaga maray ayaa la hayaa nin waliba waqti ay sugaayo inay noo noqoto arrintaasi waa niyo wacdo iyo cibrqaadasho waman caasha alfan wa alfayni falaa budda min yowmin yasiiru ila alqabri dadku wanaagsan taariikhda fiican dhaafay kalimaadkooda qoran afcaashooda qoran oo wanaagga sameeyey kuwii hore ee kuwa hadda dambeba inaan ku dayino waddadoodaaan qaadno ee gaar ahaan dadka ciroolyaalka ah ama odayaasha ah oo maanta runtii ka sabraayo dhallinyarada waxay u tahay arag nashaad iyo firfircoonno ah inay dadaalaan walaalka naqiibku wuxuu ahaa nin muraabid ah waan ognahay xamladihii hadda sungurguurte wuxuu ahaa shaqadiisii meeshii ku waday inuu ku maqnaa oo meeshii markaa haddana markaas joogay in shaqadii maaragtay kasii waday oo halgankii kasii waday aan ognahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in guulaha iyo wanaag maanta iyo kheerka muuqdo ilaahay noo ziyaadiyo noo dhammaystiro allah way weydiisanaynaa subxaana wa tacaala هذا ما أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaagka kulan ballaaran oo ka dhacay deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose ayay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxa ay kaga dhawaaqday xamlo si buuxda kaga dhaqangalaysa wilaayada ah taas oo loogu magacdaray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad shicaarkeeduna uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi goobta waxaa ku sugnaa oo loo yeeray culumaa u diin ganacsato odayaal dhaqan iyo macallimiin kuwaas oo si buuxda u soo dhoweeyey xamlada sheegayna inay ka qaybgeli doonaan weliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo kelimad ka jeediya xafladda ayaa ku dhawaaqay xamlada iyadoo wilaayadu ay xamlada u xil saartay lajno weliga ayaa ka hadlay ujeedka xamlada iyo meelaha gaarka ah ee ay beegsanayso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى ayaan u mahadnaqaynaa nagu kulmiyey goobtaani annagoo ka arrinsanayno horumarinta diinteenna bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinayaa akhyaarta halkan iskugu imaatay oo culummada ugu horeeyaan iyo nabadoonnada ganacsatada iyo iclaamka oo howshan qeyb lixaad leh ka qaadanaya mar kastaba iyo akhyaarta kaloo meesha fadhida jazaahum allahu khayran aada baan ugu mahad celinayaa yeeritaanka loo yeeray iyo kulankan kasoo qabalka ay kasoo qaybgaleen sidaad maqlayseen kulankan wuxuu daahfur u yahay xamlo noo bilaabanaysa insha allahu tacaala wilaayada dhanna ka dhaqangelayso xamlada magaceeda sida boorka aad ka dhehanaysaan waa irshaadu ulumma ilaa sabiili arashaad shacaarkeedana waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof kaste xilka iyo mas-uuliyadda bulshada ka saaran in la dareensiiyo qiyaamana la isweydiin doono oo qof kasta la weydiin doono axibatii fillaah xamlada tani waxay u tahay daafur asnaafta bulshadana ay ka kooban tahayna insha allahu tacaala mid mid ayaa loogu yeri doonaa waxa khusayana waa loo sheegi doonaa insha allahu tacaala ahdaafta ee leedahay haddaan wax ka sheego xamlada iyo yoolka iyo ulajeedka laga leeyahay dadka in lagu booriyo lagu wacyigeliyo lagu dhiirigeliyo waxyaalaha wanaagsan inay sameeyaan iyo akhlaaqda fiican waa ahdaafta ee beegsanaysa maxaa yeeley duulaan ayaa nagu socdo cadow ayaan ishaynaa waxyaalaha nala soo disinaya waxaa ka mid ah ummadda in la fasahadiyo akhlaaqdeeda la bedelo mar haddii akhlaaqda ummadda ay bedelantana way halaagsami inaan arrintaa iska moosno oo qof kasta oo mas-uul ah uu xil iska saaro oo arrin si arrintaa loo iskaga moosi lahaa loo wada istaago ahdaafta ay beegsanaysa ayay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah tawjiihu اlummah ilaa tacmiiri اlmasaajidi wa xuduuri اljamaacaat dadka in lagu baraarujiyo inay masaajidda camiraan jamaacaadkan ay xaadiraan oo derbiyada lafa fadhiyo iyo dadka mogtahay meelaha qaar ee dana aan ugu jirin iski waqti dhan iskaga dhammaynayaan in lagu baraarujiyo masaajid meeshaas waqtiyada ay ku bixinayaan ee masaajida ilaahi subxana watacaala ee kutubta iyo duruusta ay ka socota inay ku bixiyaan dadka ganacsatada ee ganacsanaayo albaabada xiraayo markii salaadaha la aado ama guryaha iska aadaayo in la dareensiiyo ahmiyadda ee leedahay mogtahay jamaacada oo la xaadiro iyo fadliga laga helaayo salafka iyo saxaabada qofka jamaacaadka aan soo xaadirin waxay u yaqaaneen munaafiq munaafiqna waa la yaqaanaa soo maha waa urka gaal qof caloosha gaalka ah waxaa ka mid ah waxyaalaha ay beegsanayso tambiihu اlumma wa taxdiiriha can aafaati اlisaani wa khutuuratihi dadka in lagu baraaruujiyo loogana digo dhibka uu leeyahay carabka carabka dhibka uu leeyahay iyo xumaha uu qofku usoo jiidi karo in lagu baraarujiyo iyo khatarta uu leeyahay waxaa ka mid a waxyaalaha ay beegsanayso xamlada muxaarabaة اlmukhadiraati wاlmunkaraati wa bayaanu khatariha cala اlumma in lala dagaalamo horena waan loola dagaalamo lakiin in lasii xoojiyo oo bulshada ka wada qeyb qaataan dhammaanteen waxaan nahay shaqaalo diimeed adeegayaal diimeed ayaan nahay diinta ayaan u shaqaynaa ummadda marka in laga bara looga digo khatarta ay leedahay mukhadiraadka loo soo disinayo wilaayadaadka dhexdooda khalkhal gelinaya amniga iyo wad- waxaa nabadgelyada in ummadda lalaga dagaalamo sidii hore looga dagaalamaya haddana lasii xoojiyo dadkana waxa waayaan ay xil iska saaraan qofka ku aafeysan looga naseexeeyo loo istaago iyo munkaraadka iyadna ummadda in looga digo haddii mogtahay munkar uu soo baxo waa dee sheekha haddaan ka sheekeynayay aahaarta ka dhalanaysa dunuubta iyo macaasida ilaahay laga gelaayo aahaarta ka dhalanaysa waxay saameynaysaa dadka iyo bulshada iyo fardiga way saameyna siaynan aan arrintaas ugu saamoobin marka ummadda in loogu digo qof kastana uu istaago khatarta ay leedahayna ummadda loo caddeeyo jazaakum allahu khayran waxyaalaha mugtay xamladan ee lagu qaadi doono waxaa ka mid ah inay dadka ka warqabaana laga rabo waxaa jira waxyaala la yihahdaa mamnuucaad hore loo mamnuucay waa wax sharci ilaahay subana watacaala uu mamnuucay waxna dee markii khatartooda iyo dhibkooda u batay ayaa mogtahay sharcigana mamnuuc uu noqonaya uu ka noqonaya xaggiisa bee-adii iyo mogtahay nooleyaashii iyo kulli hadday fasaadinayso sharcigana dee mogta waxaa arantinimeeyey waxyaalaha mogtahay hadda u waaweyn oo la mamnuucay hore loo mamnuucay haddana dadka inay ka fogaadaan la rabo waxaa ka mid ah taleefanada waaweyn oo la isticmaalo oo khatarteeda leh dadkana waxa weyaan in badan ay og yihiin oo dadka isku sawiraan oo khataro badan mogtahay bulshada xaggeeda aan dareena aragnay horena loo arkay haddana meelaha qaar lagu arkay dadka qaar qarsanaayo arrintaas dadka ilaahayna hauga baqaan waxa weyaan waxyaalaha la beegsanaayo oo la mamnuucayo ka mid ah xamlada lagu beegsan doono dadkana waxa weyaan ha ogaadaan waxaa ka mid ah waxyaalaha la beegsan doono oo si horena loo mamnuucay loo ogaaday haddee sharcigan uu mamnuucay haddana aan ku hoshay ahdaafta xamlada ee tahay mukhadiraadka noocyadiisa kala duwan oo la istaa haddee kaniini noqon lahaa horena wilaayaadku mamnuucay u ahayn waa lala dagaalamaya laakiin inta ka harsan in macnaha jiridada loo siibo oo bulshada qeybtooda ay ka qaataan la dagaalankiisa ay qeyb ka noqdaan waxaa ka mid ah waxyaalaha markii dararkooda la ogaaday wilaayada hore oo mamnuucday iyadana insha allah tacaala ganacsadan looga digaayo oo maraq digaaga uu ka mid yahay in arrintaa iyadana insha allah tacaala ay waxawaya dadka ilmaam u yeeshaan waxaa ka mid ah waxyaalaha hore loo mamnuucayo bacaha ka mid ah la isticmaalaayo markii la arkay bey-ada dhibka ay ku hayso iyo xoolaha saameynta ay ku yeelanayso iyo dhibaatada ay u geysanaysa hore loo mamnuucay haddana insha allah tacaala meelaha ay ku dambeeyaan in la siibo oo bulshada waxa weyaan lagalaga dagaalamaya la rabaa waxaa ka mid a waxyaalaha la beegsan doono oo mamnuucaadka ay ka mid yihiin dhararka anshaxumada ay ku qoran tahay waa aragtayaan umalaynaa dharar badan oo anshaxumo ay ku qoran yihiin oo naloo keenaya ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaalaha la beegsan doono mamnuucaadka ah ashyaada ay ku buufsan yihiin astaanta gaalada iyo murtadiinta horena dee mamnuuceeda waa lala dagaalamaya laakiin si guud waxaa la rabaa waa xamlo dhammaan lagu wada qaadayo bulshada waxa waya inay iska fogayaan la rabo waxaa ka mid ah ashyaada laisku caddeeyo oo dadka qaar ay isticmaalaan ay ku aafeysan yihiin horena dee wacyigelin badanoo looga sameeyey dararka iyo dhibaatada ilaadina hore loogu sheegay haddana insha allah tacaala xamalaada lagu qaadi doonaa iyadana bulshadana ha ka fogaato qeybna ha ka qaadato insha allahu tacaala maxaa yeelay ninka maanta nagu dhex qarinaayo tahay waxaanan mogtahay darar ummadda u keenaayo waa ogaada waa nin duulaanka ummadda lagu soo qaaday qeyb ka qaadanaya ogaada waxaa ka mid ah waxyaalaha khatarteeda leh horena loogu digiy hadda nafteeda lala dagaalamo oo mar kasta idaacadaha ka maqashaan ama meelaha waxaa weyaan suuqyada a ku aragtaan alaabaha dhacay iibintooda alaabaha dhacay dadka ay ka ganacsanayaan meelaha qaar horena dadka waa loo sheegay waqtiyo badanna waa la siiyey ganacsadana dooraad badan waa lagu siiyey ragga ka shaqeeyana tababaraha loo siiyey marka arrintaa insha allahu tacaala inay u istaagaan ummaddan waxa weya inay waxa weyan iska fogeeyaan weliba dadka ka ganacsanaya arrintaas inay ilahay uga baqaan waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu beegsan doono iibinta dharka khilaafsan sharciga waxyaalaha lagu beegsanaya ka mid ah dhar mugta sharciga ilahi subana watacaala khilaafsana jid aan lagu labisanaynin haddee rag ahaan lahayeena waa laga helaa oo surwaal cowrada aan u astureyna dadka wiilasha qaar inay qaataana suuragal ah oo dhab ah waxa hadda ay u yaqaanaan hooy iga siib oo kaleeto oo dhalinyarada ay qaadanayaan gabdhaha xijaabada ku dhegan qaadanaayo wax badana insha allahu tacaala jiri doono insha allahu tacala ummadda marka waxaa la rabaa inay arrintaas n xogna ka haystaan laga wada qeyb qaato insha allahu tacala jazakum allahu khayran intaas ayaa la rabaa insha allahu tacaala ummadda inay ka warqabaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala xamlada hadda way bilaabatay si guud ee gobolka uga bilaabatay waxaynu ku soo socon doontaa insha allahu tacala dadka saana loo kadinin wacyigelina bilaabanaysa insha allahu tacaala wixii muddo lena muddo waa la siin doonaa waxaan muddo lahayn insha allahu tacala dadka hore dee hore sharciga u mamnuucin waa loo sheegi doonaa insha allahu tacaala marka aan ka waqeed qaadana insha allah tacala qof kastana waa mas-uul ogaada qof kasta waa mas-uul diintan faafinteeda iyo ushaqaynteeda iyo adeegeeda mas-uuliyada kaa saaran ogow mas-uuliyada naga wada saaran wax dad gaar ah ee mugta uu mas-uul ka yahay ma jiraan ummadaani waxa weyaan waxa la rabaa ummad nabi maxamed aan nahay waxa weeyaan khayrka iyo wanaagga waxaa la rabaa in loo socyo la rabaa insha allahu tacaala waxaan insha allahu tacala uga baxayaa intaas kelimaadka insha allahu tacaala ilahi subana wataala an weydiisanaynaa inuu noo fududeeyo ummaddeennana ilaahay subana wataala u baryan ugu baryaynaa inuu noo islaaxiyo oo kan xumaha ku dhex wado ee ummadda dhibka usoo jiidayna ilaahay subana wataala ha soo hanuuniyo ilaahay hidaaye ha siiyo jazaakum allahu khayran aan wada istaagno haddii aan odayaal noqon lahayn iyo culumo iyo iyo akhyaar iyo dadka madaarista iyo kulli aan u istaagna arrintan insha allah inaan wada dhaqaajino oo nin kastoo dhinaciisa waxa weyan uu ka hayo hada wabillahi towfiiq wa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta ayaa goobta ka hadlay isagoo ku dheeraaday sifaadka laga doonayo qofka daaciga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله سبحانه وتعالى أمدا وحكو أماني ummadihii uu soo saaray oo dhanku ugu qalbanan yihiin saddex tilmaamood ayaan khayrka ku gaarnay haddiina laga waayo khayriyadii ma helayno haddii ay noo sugnaato khayrka alle subxaana wa tacaala no nagu sharfay ayaan helaynaa midda koowaad waxaa weeye alamru bilmacruufi macruufna waa wixii sharcigu wanaag ku sheegay qof kastoo muslima inuu wanaagga dadka faro inta uu ka yaqaano arrinka labaad munkarka in la reebo munkarkana waa wixii shareecadu nahiyisay qof walbana tabartiisu intay tahay inuu ku reebo alle keligii in la rumeeyo loo shariig yeelin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi waxaad tihiin ummadaha kuway u khayr badnay alla soo saaray ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar wanaagaad faraysaan xumaantaad reebeydaya wa tu'minuuna billaah alle keligii baad rumaynaysaan uma sharig yeelaysaan markaasaa alla wuxuu tilmaamay ahlulkitaabkii in ay ka tageen wanaaggii alla faray walow aamana ahlulkitaabi lakaana khayran lahum alle wuxuu yidhi hadday rumayn lahaayeen ahlukitaabku alle rumayn lahaayeen oy wanaagga fari lahaayeen xumaanta reebi lahaayeen iyagay u wanaag badnaan lahayd minhum almu'minuuna wa aktaruhum alfaasiquun inta ka soo islaamtay ee nebi maxamed rumaysa alla wuxuu sheegay inay wax yar yihiin badankooduna faasiqiin bay ahayd haddii marka ummaddu khayryadaa alla ku tilmaamay dad baa waxay gaar u qaadanayaan sharafkaas alle wuxuu yidhi waa in ummadda laga dhex helaa jamaaco u taagan ilaahay diinkiisa inay dadka barto inay wanaagga farto xumaantana reebto alle wuxuu tilmaamay ruuxa dacwada isu taagaya ee ummadda dhexgelaya saddex tilmaamood buu alla ku tilmaamay tilmaanta koowaad calaa cilmin inuu yahay waxa uu sheegayo inuu yaqaano ma aha inuu cilmi badan uu xambaarsan yahay laakiin qadiyada uu ka hadlaayo inuu cilmi u leeyahay dacwaa la qaadayaa laisu taagi doonaa waxaan dadka u sheegaynaa waa inaan aqoon u leenahay arrinka labaad waa inaan ludfi iyo naxariis iyo turid ay ku jirtaa dacwada waa in rasuulka looga daydaa dacwada alla wuxuu ku tilmaamay inuu haa mid mu'miniinta u dabacsan faqaala tacaala fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta faddan haliida alqalbi lam faduu min xawlik naxariis alle sababteeda ayaad ugu dabacsanaatay haddaad ahaan lahayd min qalbi adag way kaa kala yaaci lahaayeen ina allaha rafiiqun wa yuxibu rifqa alla turiduu jecel yahay isna waa turaa alle subxaanahu wa tacaala taana waa ninka daaciga ah tilmaantiisu wey tilmaanta dambe u dambaysaa waxaa weeye anlaa yukhaalifa mimaa ya'mur inuusan khilaafin waxa uu isagu dadku farayo waa inuu marka uu dacwada aadayo waxa uu sheegayo salaada ha la tukado wakhtigeeda ha lagu tukado hadduu gurigiisa ku tukado ay dadku ogaadaan dacwadiisa ma soconayso jihaadka aan galno gaalada aan la dagaalno hadduu isaga geli waayo dadka warkiisa alla ma gelinayo imaam ibnuqayim wuxuu yihi raximah allahu tacaala ninka daaciga ah ee wuxuu sheegaya khilaafsan wuxuu la mid yahay buu yidhi nin markuu hadlayo nin baa dhinaciisa taagan isaga uma jeedo laakiin dadku way arkayaan ilaahay ha laga cabsado salaada jamaacada ha lagu soo tukado sadaqadan hadda la bixinaya ha lala baxo jihaadka ha la aado nin baa agtiisa joogo isaga uma jeedo laakiin dadkoo dhan baa u jeeda markaa farti ku taagaya maha dadko bas calaamad isagusan u maqan beesada ma bixinayo salaada gurigoo ku tukada ninkaa ma garanaysaa manhu shaydaan miya ya munaafiq miya ninkaa daba taagan ninkaa waxaa dadka la hadlaya oo ag taagan camalkiisii xumaa wey ma fahamteen warkaa dadku maxay u jeedaan qowlkiisii inuu iskhilaafsan yahay camalkiisii camalkiisii ag taagan markuu yidhaahdo sadaqada ha la bixiyo dadka qulubtooda waxay leeyihiin isaga mau bixiyo imaam ibnu qayim wuxuu yihi nin kastoo qowlkiisa khilaafa isaga isbeeninayo markaasaa alla yidhi subxaanahu wa tacaala ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun doqon buu ilahay ku tilmaamay ninka inta dadka wax u sheega wuxuu sheegaya isaga kuma khilaafaya wma uriidu an ukhaalifakum ilaa ma anhaakum canh in uriidu ila alislaaxa ma اstaطact wma tawfiiqii ila biاllah calayhi tawakaltu wacalayhi unib waxaa la rabaa qofku wuxuu sheegay inuu ku camal falo intaasi kadib waxaa xafladda ka hadlay ganacsatada kale ah cabdi muuse xasan tabliiq iyo nabadoonnada kale ah cilmi xuseen iyo cabdiraxmaan xaqiiqdii kulankan maanta aan halkan ku kulannay looga tashanayo hormarinayo dacwada xaqiiqdii dadka mushaarikiintoo ka soo qayb galay aan ahay aada iyo aadaan ugu faraxsanahay in dadka muslimiinta ah dadka maanta aan dhexdooda ku jirno dadka aan la joogno walaaluhu sida ay sheegeen cadowga xabadda nagu dhufanayo waxaa nooga daran akhlaaq ahaan waxyaalaha uuna soo dhexgeliyey noo keenay marka sidaa darteed inaan maanta iskaalmaysanno dacwadan shala wadnay horumarinno dacwadaasi meel walba aan geyno xaqiiqdii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay taasuu siduu sheegay sheekeenna macnaha sheekh fu-aad ilaahay uuna amray kuna ammaananahay ou yidhi alleh kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar waxaad tihiin haddaad tihiin ummatu muxamed ummadaha kuwa ugu khayrka badan waxaana ku noqonnay in aan isfarayno macruufka iskana reebayno munkarka aan iska reebayno sidaa darteed maanta wadatashiga gobolka shabeellaha hoose dacwadaas oo ka bilaabatay maadaama aan ka mid ahay mushaarikiinta aadaan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa waxaana leeyahay weliba naf iyo maalba arrinkaasi waan gelinaynaa waayo waa arrin alla uu nagu waajibiyey dacwadaas dadka muslimiinta inaan gaarsiino haddii ay tahay magaalooyinka iyo guryaha ayaan gelinaynaa haddii ay tahay baadiyaha ayaan aadaynaa arrinkaasi aad baan ugu faraxsannahay ayadoo awalba dadka muslimiinta ay u taagnaayeen hadday joogaan baadiyo iyo hadday joogaan magaalo in dacwadii la guto haddana dacwadaasi inaan dardar gelinno aada iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa naf iyo maalna waan u hurayaa wsala allahu wslama calaa sayidina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam walaalayaal waxaan leeyahay qof walbow diinta waxaad ku leedahay kaalin qofaad ku hadlaynaysa ma laha maanta walaayadan waalibaa waali ka ah haddaan iraahdo oon iska seexdo sax miya maya degmadaa nin baa waali ka haddaan iraahdo sax maaha masaajidkaa nin baa qadiib ka ah ama ka ah mataqaana mawaacid haddaan iraahdo sax ma aha haddaan shaqo kasta ninkii ilahay loo daayo lala qaban ma sax baa walaalayaal waxa sax ah in nin kasta oo naga mid ah howsha uu haayo lagu caawiyo oo ah in laysu kaalmaysa diinta watacaawanu cala albiri wataqwa ay tahay waxaan leenahay annaga wax badanaan soo aragnay waxaan laysu kaalmaysan oon qofka ugu yaraan uurka haddaanan gacanta wax ka qaban karin uurka ugu ducee ilaah u fuday waaligayga shaqadiisa ilaa walaalkii u bixi ilaa xisbada u fuday shaqada ugu yaraan ilaa u fudeed u ducee shaqo kastoo la qabanayaahi af iyo uur iyo adin ayaa laga qabtaa aad adinka ka qabanayso adinka ka shaqaynayso socotid inaad afka ka hadlaysid inaad uurka ka ducaynaysid saddexdaas haddii lagaa waayo qalfoofaad tahay waxaa tahay ma laha waxaan leenahay dacwadan hadda mataqaanaa macruufkoo la faro dadka munkarkoo laga reebo waa dacwo qadaami rasuulkeena alayh salaam ka soo bilaabatay ilaa hadda socota waana dacwo uu ilaahay ku amray uu ku adoonsanayo addoomankiisa min rasuul ilaa mataqaanaa maskiin cilmi uu ilaahay ku adoonsaday sidaas awgeed waxaa la rabaa in qofka wax qabanaya aad la jirto qofku waa xishoonaya ama waa baqaya lacag laga soo qad nin baa yidhi waryaa qashinka maxaa meesha ugu daadinaysaa nin baa wuxuu leeyahay waryaa gabar yaa sagaaji gabar si qalad u socota nin baa nin si qalad u hadlaya ama si qalad u libisan la hadlaya waa ku soo jeestay wuxuu yidhi waryaa aniga qa- qaladkayga saxdii maxaa kaa galay haddaan la helin jameecad tira waryaa dab darata waa lagu sixi karaa noo haddaanaan dhihin dhammaanteen ninku ninka indhow isaga celinaya waa iska- en- en- mana ka- mana- mana- mana ka hebaysanaayo waxaa la rabaa walaalayaalow shaqadan macruufka dadka la farayo munkarkan laga reebayo dhammaanteen ma naga go-an tahay dhammaanteen ma naga go-an tahay hadday naga go-an tahay magaaladeenna ayay ka jirtaa macruuf in laysfaro munkarna layska reebo runtaa idin sheegayahay haddaan lagu dhiirin arrintaasna waxa weeyaan oo dadka qaaskoo hadda noo qabta keliya aan u dayno ma soconayso bixasbi intaad munkar aad aragtay aad ka jeesato oo aad xoogaa ka xishooto berrina waa kugu labalaabmaya saa dambe waa kuu sadexlaamaya saa kuwa ku ilaa aad aragto dadkii o dhan oo kula yaabaya markaad dadka wax farayso waxna ka reebayso ummadda oo kula yaabaya oraha mu iska aamusa lagu yiraahdo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khayr oo dhan wanaag oo dhan ilaahay tabaaraka watacaala adar ha ka siiya culimmadaa dhammayday inuu harsiyaha uma malayn waxaan keliya rab inaan ku daro maadaamaa laga hadlaayo tarbiyat alowlaad iyo hagaajin isla xid waxaan isleeyahay hal qodob oo in badanna aan aan kaliga isweydiiyo aan isleeyahay aas-aas amay u tahay hagaajinta hadday buyuudda naqato guryaha hadday awlaadda naqato hadday mujtamaca naqato hadday waddanka o dhan naqato aan isleeyahay amay asaas u tahay markaa qur-aanka fiiriso ama axaadiista nabiga fiiriso calayhi salaatu wasalaam oo aad ka fahmaysaba inay ayada asaas u tahay maxay tahay marka waa alxalaal waa waracnimo maxaa yeelay nabiga sal alla alay wasalam wuxuu ka sheekeeyey ninkii safarka ahaa ee safarka uu ku dheeraaday kabacdina ilaahay tabaaraka watacaala gacmaha u taagtay nabiga sal ly slam wuxuu sheegay ninkaa ducadiisa inaan laga aqbalin wuxuu ku ciladeeyey ama uu nabiga ku duray saddex shay cabidiisa marka uu dhashay waxaa la siiyey inay xaaraan ahaayeen waxa uu libisayahana xaaraan ay yihiin waxa uu hadda cunayana xaaraan ay tahay sidee looga aqbalaya weli marka ducadiisa marka waxaan raba keliya inaan ku daro qof walbow waxay taagan tahay madaxaaga uu meeraxa ku doobo qof walbow asaga ha isku noqdo ninkii siliid caddi iyo macsare isku qasayo adiga isu noqo ninkii xoolo ummad ka dhexeeda hayana adiga isu noqo kii ummad wax ka ciibi hayana shamidagadaayo adiga isku noqo qof walba asaga inuu isu noqdo aan hortan boori lahaa haddii arrinkaa la helo waxaan isleeyahay hagaagid waa la helaa maxaa yeelay qofka haddii salaadda uu tukado waxa uu libisayahana xalaal ay yihiin salaadii sharuuddeedii arkaanteedii iyo waajibaadkeedii uu la yimaado dahaaradeedii iyo weysadeedii uu la yimaado waxay u badan tahay ilahay tabaaraka watacaala inuu ka aqbala majliskan sharafta badan ayadoo loogu tashanayo haddana aayaheenna diinta inaan ummaddayna gaarsiino haddaan nahay culimmadii iyo haddaan nahay nuqabadii iyo maamulka si guud ahaan aad iyo aadaan ugu faraxsan nahay maxaa yeelo wax la hormariyo wax ka fiican ma jiraan diinta islaamka in la hormariyo dadkan la baro waaliga khayr allaha sii waxyaalaha noola hadlo hadda halkaan nooga sheeg waxaa ka mid ahaa mukhaadaraadka iyo waxyaalaha maanka dooriyo iyo waxyaalaha dhaqan dhaqamada oo gaalada laga soo minguuriyey iyo aad iyo aad inaad had ugu soo bateen xaqiiqatan waana kala daryihiin hadda meelaha magaalooyinka walaayaadka ka taliyaan ee markaasoo xisbidii iyo nidaamkii idaaradii ay ay ka jirto xoogo waxaan isleeyahay waa fiican tahay laakiin meelaha markaa aada baadiye oo kaleeto iyo tuulooyinkii markaas ay joogeen walaayada oo xisbo u joogeen waxaad arkaysaa dhallinyaradoo fooda u go-on macawiistii amba markaas surwaaladii la wato oo dhulka lagu jiidaayo markaas bahalkan la leeyahay kaniinigan oo hadeertaan islaamka baabi'iyo oo dadkan lagu fasaadiyey oo karaamadoo la yidhaahdo iyo tubaakada xataa waxaa la sheegaya xashiish in la soo geliyo maxaa yeele waxaasoo dhan waxaa nooga imaadaan murtadiintaa nooga xegaan hadeertaa bara joogaan yaa laga soo guuriyaa waan isku dhow waan isku dhownahay waa ogtihiinoo wax yar ay noo jiraan dadka soo qaadayan ma aha dad gaadiid iyo baawur ay ku soo qaadaan ma ahao waxay ku soo qaadayaan garabkiisoo soo saaranaa ninka waxaa laga yaabaa shan kiilo tubaaka iyo qashankaas ibraayaha marka ou rabo inuu soo qaado waxaa la sheegaa inuu tan waxba isku soo tuur asiga oo karaam dool ah cirka inuu ku socday dhulka inuu ku socdo markaas kama warhaayo waxaa laga yaabaa baraaba iyo isheeg iyo meelahan iyo kuwan inta u dhex leh inuu waxyaa saacadoo yar inuu kasoo socda macquule markaasuu baadiyadu gelina oo fasaadana dadkii oo ka beecina xaba halka xabo karaamka dool nus doolar la iibiya bal fiiriya waxaa laga yaabaa markay meela ay ka soo qaadayaan wax yar inay ka yihiin waxyaalahan u istaagayna xaqiiqatan waa inay naga ahaato inay dhab naga ahaataan aa loo baahan yahay yaan waddankeena aan ka zuulino ummaddeyna aan aan irshaadino diintan hal qofoodna iska ma lahan culummo si gaar u lehna ma jiraan diinta waa naga wada dhexaysa xaqiiqatan waxyaalaha markaas diinta lagu fasaadinayo o lagu baabi'inayo akhlaaqiyaadka dadka lagu baabi'inayan inaan ka hor istaagno aad iyo aadaan usoo dhaweynaa haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waagaag markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqada lixaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa soo jeedinaya ee dhegaysa boon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor su-aashan waxa ay ku saabsan tahay cudurka dhiikarka marka hore dhiikarka cudur laga bogsado miya mise waa cudur uu qofku la noolaanayo weligiis midda kale dadka qaar waxa ay qabaan in dawada dhiikarka ay dhibaato keento haddii la joogteeyo waxaad arkaysaa kuwa daawada qaadanayo marka uu bareesharkoodu soo degana kuu sheegaya inay iska dhaafeen arrinkaasi maxaad ka odhanaysaa bismillaah waa mahadsantaha dhiikarka ama hypertension laba nooc horta u kala baxaa primary hypertension iyo secondary hypertension primary waa mid aan la garanayn waxa keenay wuxuuna ku dhacaa dadka afartanka sano ka weyn daawadiisana waa cimrigaha ku furto waa la wadayaa waana dhaxal daawadiisana lama joojinayo midna waa secondary hypertension wuxuu ku dhacaa dadka afartanka sano ka yar waxyaalaha keena haddana wax badan baa keena sababa la garanaya marka aa jirto oo keena marka haddii waxaan ka sheegay waxaa kamid ah hyperthyroidism oo kaleeto qanjirkan dhuunta ku yaalo oo kale loo yaqaano galaankaas hadduu ka- hyper uu yahay oo kaleeto haddii la daweeyo isna wuu degaa insha allah waxaa kaloo jirta loo yaqaano pheochromocytoma oo buro kasoo baxda jirta suprarenal galaan qanjir ku yaalo oo kaleeto haddii la jaro meesha laga saara asna iyo kuwo kale oo badanaa jiro dadka waxay u badiyeen marka midka primary ah afartanka sano ka weyn oo dhaxalka ah dadka marka joojinaya daawada markuu dhakhtarka u qoro oo dhiigooda uu dego oo bareesharkooda uu kusoo laabto sidii la rabay joojinayo waa dadka maanta aan rabnaa inaan fariinta halkan oga diro dadka ayaga ah waxaa la rabaa daawada dhakhtarka u qoray inay wadaan ilaa dhakhtar inuu ka joojiyo ma ogyahay sababtoo ah allah subxaana wa tacaala kadib waxaad dhiigaan ka dejiye waa kaniinkan la siiyey oo dhakhtarka u qoray marka dada waxay aaminsan yihiin la qabsi inuu jiro daawado kale tadaan wado oo kale muddo aan wado waan la qabsanaya maya daawada loo qaato dhiigkarka waa vasodilation xididadii ballaarinaysa kadib cadaadiskii dhiigga xididada ku dhex maraya yaraanayo marka taasi ma jirto daawadan lama qabsado waa daawo loogu talagalay inay dhiigga qofka ka dejiso saasaa loo la yeelaya midda kale waxaan rabaa inaan soomaali u sheego hal mid haddii lugya gacan ay ku qallasho stroke kugu dhaco waxaan isleeyahay qarash badanaa kugu bixi doono ama kili ku fariisato ama indhaha kaa dhacaan oo kaleeto marka waxaa kuu fiican hadda bareesharkaaga maadaama uu kuu soo degay normal uu kuu yahay dhakht- cusbada inaad iska yaraysid miisaan ka yaraysid exercisena aad samaysid daawo raqiisnana waa la hayaa aad imaadid dhakhtarna kuu qoro aad daa'imtidna intaasaa lagaa rabaa marka waxaan kusoo khulaasaynayaa daawada dhiigkarka dhiigga markay dejiso waa joojinayaa maya waa wadaysaa وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
iminkana waa wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena ah cabdiraxmaan beder waad mahadsan tahay maxamed daahir wararka ka imaanaya dalka jabuuti ayaa sheegaya inuu dab qabsaday dekadda weyn ee ku taala magaala madaxda dalkaasi taas waan faafahin dheeriya laga helin waxa sababay iyo khasaaraha dhabta ee ka dhashay kooxaha debdemiska ayaa goobta soo gaaray kadib markii uu debka cirkiis ku shareeray waxaana muuqaalo baraha bulshada la soo dhigay muujinayaan holac iyo uura ka baxaya gudaha dekedda iyo qolyaha gurmadka degdega oo la tacaalaya iskuna dayaya inay xakameeyaan dabkan ayaa ka mid ah aafooyin ka soo noqnoqda ee sanad walba khasaaraha ka geysta dhulka soomaalida waxaana inta badan keena feejignaan la-aanta ku aadan adeegsiga qalabka korontada xasuuqyo hor leh oo ka dhacay marinka khaza iyo tirada shuhaadada oo korortay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waxay sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda ay deegaano dhaca marinka khaza ka geysteen duqeymo iyo xasuuqyo gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku baabeen dad badan oo shacab ah halka ay kuwo kalena ku dhaawacmeen dadka xasuuqyadani ku shahiiday ayaana waxay gaarayaan ilaa iyo soddon ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen lixdan iyo lix ruux oo kale xasuuqyadan oo dhacay saacadii aynu soo dhaafnay ayaana waxaa martigeliyey deegaanada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza ay haatan marayso in ka badan soddon iyo sagaal kun lix boqol konton iyo saddex ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan ku dhowaad sagaashan iyo kow kun shan boqol soddon iyo shan ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadahayna soo aadan suuragal ah inay kororto dhimashadiiya dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duuqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana siin dalla-aanna u bartilmaameysanayso dadka barakacayaasha ah ethoobiya iyo turkiga oo war ka soo saaray kulankii ay ka yeesheen arrimaha geeska afrika xukuumadaha adis abab ayaan karaya faahfaahinno ka bixiyey qodobadii ka soo baxay booqashadii uu wasiirka arrimaha dibadda turkiga ku tagay magaalada adis ababa war-saxaafadeed wadajir ah oo ka soo baxay labada xukuumadood ayaa lagu sheegay in socdaalka ugu muhiimsanay hakaan fadaan uu ahaa sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka u dhexeeya ethoobiya iyo turkiga islamarkaan ay u samaysan lahaayeen iskaashii dowladda xabashida waxay sheegtay in turkiga isku fahmeen in si wadajir ah u wajahaan waxay ugu yeereen xaaladda ka soo korortay gobolka dowladda turkiga ayaana marna dhaleeceenin damaca guracnay abiy axmed ee ku aadan inuu qaata qayb ka mid ah badda soomaaliya dowladda turkiga ayaana ethoobiya u muujin inaysan xasaasiyad ka qabin heshiiska ay ka saxiixatay xasan sheekh kulankan wuxuu micnihiisu ahaa anna xasan sheekh ayaan ka saxiixanayaa waxaan doono idinkana muuse ka saxiixda colaadna dhexdiina ma jirto xogayaha amniga ruushka oo ka degay dahraan wasiirkii hore ee difaaca ruushka ana xogayaha amniga ruushka ayaa maanta ka degay dahraan isagoo halkaasi wadahadal kula yeeshay madaxweynaha cusub ee iiraan mascuud basashkiyaan siday ku warantay wakaaladda wararka interfakis ee ruushka booqashadan ayaa ku soo beegmaysa xilli walaac laga muujinaya xaaladda siyaasadeed iyo midda amniya ee mandiqadda bariga dhexe mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dahraan ayaana dhowr jeer ku goodiyey inay jawaab ka bixini doonaan dilkii loo geystay hogaamiyihii maktabka siyaasadda ee muqaawamada ismaaciil haniya isbuucii aynu soo dhaafnay booqashada xogayaha amniga ruushka waxaa ka horeeyey wafdi maraykan ah oo diyaarad qaas ah ka soo raacay magaalada ankara ee turkiga kuwaasoo doonaya inay iiraan ku qanciyaan inay joojiso abaabulka dagaal ee ka dhanka yuhuudda iiraanna waxay fadeexad weyn kala kulantay dilkii haniya taasoo sababtay inay iiraan noqoto meel aan lagu kalsoonaan karin amni ahaan warbaahinta gumaystaha yuhuudda oo sheegtay in qarax xoogan laga maqlay magaalada xayfaa warbaahinta gumaystaha sahyuuniyadda oo sheegtay in maanta oo talaadaha laga maqlay qarax ka dhacay magaalada xayfaa oo ku taala xeebta bari ee badda mediteraneanka qiyaastii boqol konton iyo siddeed kilomitir ayna waqooyi galbeed u jirtaa magaalada barakeysan ee alqudus weerarka waxaa loo adeegsaday diyaarad nooca ah duuliyaha lahayn ee doronista waxaana ka dhashay khasaaro xoogan oo soo gaaray gumaystaha waxaana la soo warinaya in dhowr qofood ay ku dhaawacmeen qaarkoodna ay dhaawacyo culus ay yihiin sidoo kale weerarkan ayaa dhacay iyadoo raadaarka gumaystaha yuhuudda uusan arkin diyaarad soo gashay hawada falastiin arrintaasoo lagu tilmaamo inay fashil ku tahay qalabka raadaarka gumaystaha kooxaha xisbullah ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkan kow iyo toban qof oo ku dhintay dhulgo ka dhacay ethoobiya wararka ka imaanaya dalka ethoobiya ayaa sheegaya in mar kale dhulgoo xoogan oo geystay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo mid hantiyadeed uu ka dhacay koonfurta waddankaasi dhulgo'an ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka walooyati ee dhaca koonfurta ethoobiya halkaasoo waajahada uu maalmo ka hor ka dhacay dhulgoog kale oo lagu dhammaaday inta la hubo waxa ilaa hadda la helay dhimashada koow iyo toban qof halka ay jiraan dad kaloo weli ku hos jiro dhulka hoostiisa xukuumadda abiy axmed waxaa lagu eedeynayaa inay u muuqato mid ka gaabisay gurmadka bulshada dhowaana yeen ahayd markii dhulgo xooggan oo kan ka weyn uu ka dhacay degmada kamaw ee isla koonfurta ethoobiya halkaasu ay ku dhinteen boqolaal qof oo ethoobiyan ah halkay kuwo kalena ku dhaawacmeen joe bayden oo kulun deg dega iskugu yeedhay saraakiisha amniga qaranka madaxweynaha dalka maraykanka joe bayden ayaa kulun deg dega iskugu yeedhay saraakiisha amniga qaranka ee dalkaasi xilli ay jirto cabsi iyo walaac xooggan oo laga qabo duulaan milatari oo dowladda iiraan ay ku qaado maamulka yuhuudda joe bayden ayaa kulanka kala hadlay saraakiisha amniga qaranka ee maraykanka tallaabooyinka ay qaadi karaan haddii ay iiraan weerarto yuhuudda waxayna saraakiisha isdhaafsadeen aragtiyo ku aadan tallaabada uu maraykanka qaadi karo si uu u difaaco maamulka sahayuuniyadda madaxweynaha dalka maraykanka ayaa ku wargeliyey saraakiisha amniga qaranka uu la kulmay inay diyaargaroobaan lana diyaariyo wax kastoo ay ku garab istaagi karaan maamulka sahaynada yuhuudda haddii ay dowladda iiraan duulaan ku qaado intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa wararka caalamka
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waahagaa qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa dhowaan maamulka la baxay somalilan ayaa waxa uu ciidano gaaraya laba kun iyo shan boqol oo askari u diray dalka etoobiya si ay halkaas tababar ugu soo qaataan ciidanka halkaasi la geeyey ayaa lasoo warinayaa in xabashida ay kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan qaarkoodna dib loo soo celiyey toddobaatan ka mid a askartaasi ayaa waxa ay sheegeen in saraakiisha xabashida ay kala kulmeen jir dil iyo xadgudubyo kale islamarkaana laga soo reebtay moobeeladooda iyo agabyadii kale ay wateen qaarkood waxa ay sheegeen in ay lug kaga soo baxeen etoobiya kadib markii si foolxun loola dhaqmay saraakiisha etoobiyaanka ahna ay sheegeen inay rasaas ooda kaga qaadeen maanta halka anigoo ka mid ah askartii cusbe ee askartii dhibooga ahayd oo askarteedaas oo ahayd laba kun iyo boqolaal qiyaastoodu lala geeyey etoobiya waxaan halkan kaga hadlayaa waxaan nahay markaa laba iyo toddobaatankii la keenay bisha kowdeedii birjeex hadna la keeno waxaan tirsanayna cadaalad darro markii birjeexna la keenay waxaana lagu yidhi ruqsi ayaa tihiin sidaa ciidanka kaga baxa agabkayagii iyo mushaaharkayagii qayb ka midana ma hayno waxaan u aragnaa inay tacaddi nagu tahay kumana qanacno waxaa kale intaa dheer qaybta labiyo toddobaatankaygaa dhaawacyo fufudud ayaa qayb loo geystay ayna qabaan sababta naloo soo celiyey haddii aan isku dayo maalin maalmaha ka mid ah ayaa laba saddex askari oo xabashidu ay wax ku soo dhudhufatay ayaa xarada soo gashay kadibna ciidanku wuu isla kacay ilaa ciidanka shan boqol baa kacday shantaa boqolee ciidankaa kacday wax faraha taagtaagan iyo wax dhagaxaan qaaqaata ayay ahayd waxay dhagaxaanta u qaateen askartii xabashida ahayd oo fara badnayd oo aan ku qiyaasi karo tidadooda ilaa labaatan oo markaa markaa dhagaxaanta loo qaatay rasaas lagu bilowday waxay dhagaxaanta keenay markii rasaasta askarta lagu bila markii labada saddexdaa askari ay wax ku soo dhufteen ee dhaawacyada ay u geysteen bularhka ah ay soo fiidheen ayaa askar qaybtayada ka mid a ay dhagaxaanta qaadatay oo aanan annaga ahayn dabcan kuwan dhagaxaanta qaatay annagu maanu ahayn laakiin kuwaasay ka ridayeen kuwaa ayay doonayeen inay ka ridaan taas ayaa sababtay inay askartu dhagaxaanta qaadato ciidankii markaa wax la berayey waxaan ahaa ciidankaas markaan qiyaaso ciidanko dhan isla kaca ciidan badan buu ahaa waxaa intaa kala dheerayd ciidankii markii intaasu ay dhacday rasaas badanna lagu furay ciidankii haddana iyadoo rasaastii sidai u socoto ayaa ciidan fara badan oo aan ku qiyaasi karo matalan ilaa afar boqol oo askari gogasha guuratay shidalahoodii gurteen oo dheheen meesha waana la kulaynayaa xaradii ayay ka baxeen xaradii markii ay ka baxeen annagu waxaanu ahayn markaa ciidankii goobta ku hadhay xarada markaa ay baxeen waa dib waa la dareemay waa laga daba tegey meel xarada xoogaa ku jirta ayaa haddana dib loogu soo celiyey waxaa dhacday ciidankaa markaa la soo celiyey in qayb dheheen annagu waan iska tegaynaa somalilan baanu aadaynaa qaybtaa tiriiq waxaa laga laayey nimankii madax dhowr askari oo markaa yara yidhi waanu tegaynaa waxaa loo geystay jildil dhaawacyay qabaan iminka qaybkooduna waaba joogaan waxaa u geysatay ciddii markaa meesha maamulka haystay oo ahayd xabashidii macallimiinta ahayd wax la beraysay dhaawacaas dhaawacaas oo aan ahayn xabad laakiin ah qaaro haa qaarkood waa dhakhtarrada way yimaa dhakhtarka way yimaadeen oo falidhay waxa laga saaray waxaanu nahay labiiyo toddobaatan askari ciidankaa kacayee shanta boqol ka badnaayee fo shoobaraha lagu soo eedeeyey baa intayadaa laga dhigoo layihi intii u aabba ahay waa intaa manaan ahayn haddana mowladeeda iyo agabkeega kama maaranno qaarka iyo ayaa cagacaddaa oo macalkadihii lagaga saaray xeradii hurso iyo etoobiya qaarka iyo ayaa cagacaddaa ku yimi إلهي بعيد العمى لدين عظيم guud ahaana caawa intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم